الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فصل في تارك الصلاة في حكم تارك الصلاة قفك صلاة كتبية تارك صلاة كحكم كيسي أيه فصلين qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi fawaylun lilmusalliin cadaab wuxuu u sugnaaday kuwii tukanayay aladiina hum kuwaasoo can salaatihim salaadooda saahuun ka tegayay wahum aladiina yalhuuna kuwa yacni mashquulaya weeye xataa dayaca alwaqtu waqtigii ilaa la dayaco way ilaa uu waqtigii baxo way hilmaamayaanba markaasay salaadii ka tegayaan kama qaala raw kama rawaahu abu yaclى biisnaadi xasan waqaala tacaala ilaahay wuxuu yihi fakhalafa min bacdihim khalfun fakhalafa waxaa bedelay min bacdihim kuwaa hore ee wanaagsanaa gadaashooda waxaa bedelay khalfun khalaf baa bedelay kuwa ka dambeeyey adaacu salaata salaadii dayacay watabacuu shahawaat naftooda waxay jeclayd unbay iska raaceen fasawfa yalqowna gaya fasawfa mar dambe yalqowna gelayaan gayan waadi jahanamo ku yaalla ayay gelayaan ilaa man taaba qofkii toobadkeena mooyaane wa aamana ilaahay rumeeya wa camila saalixan camal wanaagsan sameeya mooyaane fa ulaa-ika kuwaasu yadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan walaa yudlamuuna shay-an waxba lagu dulmin maayo camalkooda laga dulmin maayo wa taariku salaati salaada qofkii ka tegay calaa darbayni laba qaybood wey axaduhumaa labadaa mid ka mid a an yatrukahaa salaadii inuu ka tago kayra muctaqidin liwujuubiha salaada wujuubkeeda maba ictiqaadsanaba igumaba waajibin buu leeyahay salaadu fa xukmuhu kaa xukunkiisu xukmu lmurtad a qof ridoobay oo islaamnimadii wuu ka baxayaa maxaa yeele wax mujmac lagu yahay yacni waajibnimadiisa qofku hadduu inkiro ama wax xaaraamnimadiisa yani mujmac lagu lagu yahay oo la og yahay diinta culima min addiini bidaruura dadkao dhan iska wada yaqaana inuu shaygaa shay yani yahay waajib ama inuu yahay shay xaaraama hadduu yani banaysto uu gaaloobaya qof diintu oga baxayaa murtad buu noqonaya wa thaani qeybka labaad an yatrukahaa salaadii buu ka tegayaa qofku ama shardi shuruudeedii ka mid a ama rukni salaada arkaanteedii buu ka tegayaa kasalan wahsi buu uga tegayaa muctaqidan xaaluu yahay liwujuubiha waajibkeeda ma diidayo salaada wujuubkeeda ma inkirsano laakiin wahsi buu uga tegayaa waan tukan doonaa iyo waan samayn doonaa iyo waxaasuu leeyahay w fa yustataabu waa la towbad weydiinayaa kaas towbad keen baa la leeyahay ilaahay u noqo salaada tuko wey wa yu-maru waxaa la amrayaa biadaa'iha salaada inuu guto cinda dayqi waqtihaa salaada waqtigeedii markuu cidhiiryamo salaadu yayna kaa tegayna tukaa la leeyahay wayutawacadu waxaa loogu goodinayaa bilqatli in la dilayo idaa akhrajahaa can waqtihaa salaada waqtigeeda hadduu ka bixiyo sia salaadaas aada tukan weydo waqtigii kale kuugu galo waa lagu dilaya oo sharcigu saasuu amraya saasaa la leeyahy fa in taaba hadduu towbad keeno wasallaa uu tukado fadaaka wuu fiican yahay wa ilaa haddii uu tukan waayo qutila waa la dilaya bisayfi baa lagu dilaya qofkaa waa la dilayaa sharcigu saasuu qabo leanna waajibkii uu dayacay wax kala ma jiro salaadii duhur buu tukan waayo ilaa salaada casir uu ka tukanayaa loo sugaya hadduu intaa tukan waayo salaada casirna ay sidaa uga taabo qoraxda ku dhacdo waa labadii salaadood la isku jamcinayo markaas waa la dilayaa dilkiisu marka waa qisaas waa la qisaasay wey qofka oo nin qof muslim ahoo la dilay wey markaas la qisaasay oo dembigaa uu galay oo salaada kategitaankeeda ayaa lagu qisaasay wey qutila waa la dilayaa xaddan xad baa loo dilayaa dilkiisu waa xadde oo dembigiisiba markaa wuxuu u noqonayaa duhuur buu u noqonayaa saa haddii lagu dilo liqowlihi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu le umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah ilaa ay towxiidka qiraan wa yuqiimu salaata salaada ay ka tukadaan wa yuutuu zakaata zakada ay bixiyaan faidaa facaluu dalika sidaa hadday sameeyaan towxiidkii bay la yimaadeen salaadii bay oogeen zakadii bay bixiyeen casamuu way ilaaliyeen minii xaggayga dimaa'ahum iyo wa amwaalahum dhiigooda iyo maalkoodiiba way iga ilaaliyeen ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisa mooyaane wa xisaabuhum cala allah wixii dembiyahoo kale ay qarsadeenna ilaahay baa kula xisaabtamayo wa kaana xukmuhu qofkaa xukunkiisu wuxuu noqonayaa xukmu lmuslimiin ninkaa salaada diiday waa la dilayaa wa kaana xukmuhu wuxuu noqonayaa xukmu lmuslimiin yani muslimiinta xukunkoodii baa la maraya ayaa la marinayaa oo yani waa la dhaqayaa waa la kafanayaa qubuurta muslimiinta lagu aasayaa waa lagu tukanayaa kitaabu ljihaad jihaadkiibuu uu kitaab yahay wa sharaa-idu wujuubi ljihaad jihaadka wujuubkiisa waajibidiisa shuruudeeda sabcu khisaal toddoba khislo wey alislaamu qofka yani jihaadka laga rabo ee uu ku waajibayo waa qof muslima inuu yahay shardi wey wlbuluuq baaliq waa inuu yahay qof qaangaar waalcaqlu qof majnuun aho waalan waa inuusan hayne qof caqlila waa inuu yahay waalxoriya xor waa inuu yahay qofka addoon laleeyahay waa inuusan ahayn wddukuura rag waa inuu yahay dumarka kuma waajibayo jihaadka kuma waajibo falaa jihaada calaa imra'atin dumarka jihaad kuma waajibayo waa liducfiha wa wasixa caafimaad baa shardi ah oo qofku inuu caafimaad qabo wey wadaaqatu cala alqitaal dagaalka waa inuu awoodo wey oo qof dagaal geli karo waa inuu yahay wey shuruuddaas qofkii laga helay buu jihaadku ku waajibaa waman usira qofkii lasoo qafaasho min alkufaari gaaladii ka mid a facalaa darbayn xukunkiisu laba qaybood buu noqonayaa darbun qeyb yasiiru raqiiqan addoon buu noqonayaa binafsi sabyi marka lasoo qabsadaba addoon buu noqonayaa waa la qaybinayaa oo dad yacni waa la lahaanayaa wahum usibyaanu wannisaa haweenka iyo caruurta wey ayagu markii markaasba yani yani addoon bay noqonayaan milki bay noqonayaan dadkaas yani jihaadka ku jiray ee dagaalka ku jiray kuwaa unbaa loo qaybinayaa wa darbun qeybna laa yariqu ma adoomoobayo binafsi sabyi sabyiga naftiisa addoon kuma noqonayo wahum rijaalu lbaaliquun raggii yani baaliqiintahay waaweynaa wey walimaamu imaamkibaa mukhayarun fiihim ayaga khiyaar u leh beyna arbacati ashyaa afar shay yaa loo khiyaar gelinaya alqatlu in la laayo walistirqaaqu in la adoonsado walmannu in layska sii daayo walmufaadaatu bilmaali rag in yani maal in lagu furto madax furasho laga qaato ow birijaali ama rag yani ay gaalidu haysatay in lagu soo furto oo lagu badasho afartaa xugun buu marka imaamku khiyaar u leeyahay mid alla midkuu maslaxa u arka ayuu amrayaa yafcalu min dalika wuu samaynayaa maa fiihi lmaslaxatu lilmuslimiin muslimiinta midka ay maslaxa ugu jirto ayuu markaa imaamku samaynaya waman aslama qofkii islaamo qabla alasri intaan lasoo qafaalanin qofkii soo islaamo axraza maalahu wa damahu dhiiggiisa iyo maalkiisaba wuu ilaaliyey wa siqaara awlaadihi casuurtiisa yaryarkaana wuu ilaaliyey wey qofku hadduu islaamkii soo galo isagoon la qabanin ayuu soo islaamay qofkaa dee waa qof muslim muslimiinta xukunkoodii buu yeelanayaayo maalkiisa lama taaban karo dhiiggiisana waa xaaraam caruurtiisa yararkaana waa la ilaalinayaa wa yuxkamu lisabiyi ilmihii yaraa waa la xukumayaa bilislaami islaam baa loo xukumayaa cinda wujuudi halaathati asbaabin wey canugii yaraa islaamnimadiisaa la xukumayaa saddex sababood haddii la helo an yuslima axadu abawey labadii waalid oo dhashay mid hadduu soo islaamo midkaa soo islaamay baa canugu raacaya canugii yaraa marka islaamnimaa lagu xukumay waa muslim baa laleeyahy ow yasbiyahu an yasbiyahu muslimun qof muslimaha soo qabsaday canugii yaraa oo soo helay canug yar buu qofkii dagaalkii meelaha lagu jiray buu qof muslimaha canug yar meel kasoo waday asagaa la raacinaya munfaridan xaalu ya can abaweyhi isagoon labadiisii waalid la joogin ayuu qofkaa muslimkaa soo qabtay soo maha qofkaa muslimka oo soo qabtay baa la raacinaya waa muslim baa laleeyahy oo yuujada waa la helay canugii laqiidan canug yaroo lasoo tuuray caru- canuga markaa dhashay ee lasoo banaanka lasoo dhigaa la laqiid canug markaa dhashay baa lasoo dhigay banaankaa lagu soo tuuray waddada haddii la helo canug yaroo banaankaa lasoo dhigay fii daarin islaam meeshuna waa dhulkii islaamku deganaa ama yani meeshaas canugaa wa- islaamnimaa lagu qad lagu xukumaya ah, muslim baa lagu xukumaya inuu yacni yahay saddexdaas sababood buu canuga yarkaa islaamku noqon karaa faslun fi lghaniima haniimadii buu u fasal yahay waman qatala qofkii dilo qatiilan qof qatiila qofkii dilo ucdiya salabahu baa la siinayaa dagaalka markii la galo qofku haddii yani markii la dagaalamo ninku hadduu asagu nin dilo keligiis baa nin dilay oo uu la baashiray salabkiisa asagaa iskale salabkuna furkiisaa la yidhaha bal ninkaas yani waxa uu wato ninka mujaahidka ah oo yani eh, dharkiisa uu qabo iyo gaadiidka yani gaadiidkaa uu saaran yahay iyo hubkaa uu wato intaa asaga laga furanayo furkiisa ah qofkii dilay baa iskale dadka kale la- uma dhexayso qaniimo ma noqonayo waa qof keligiis hadduu dilo wey oo yani qofka asagu dilkiisa uu la la khaas noqdo wa tuqsamu lghaniimatu haniimadii waa la qaybinayaa bacda dalik wixii kaloo xoolahoo la qabsadayna waa haniimo oo markaa waa la qaybinaya calaa khamsati akhmaasin shan qaybood baa loo qaybinaya shan qaybood oo isla eg baa laga dhigaya fa yucdaa waa la siinaya arbacatu akhmaasiha arbacatu akhmaaskeeda liman shahida alwaqca hal qayb meel baa la dhigaya afarta qaybood oo kale soo hartay yaa dadkii dagaalka galay ee ka qayb galay yaa loo qaybinaya lilfaarisi qofkii faariska ee faras ku dagaalamayay halaathatu asumin saddex qori baa la siin waliraajili midkii lugta ku dagaalamayeyna sahmun hal qori ha la siin marka afartaas ah, shan qaybood oo isla eg markii laga dhigo hal qayb ha laga bixinaya afarta qaybood oo kale mujaahidiinta loo qaybinaya soo maha marka ninkii da- faras ku dagaalamayey lianna yani xarakadiisa iyo dagaalkiisaa badan qofka faraska ku dagaalamayo saddex qori baa la siinaya laba sahmi asagaa le sahmina faraskiisa uu uu ku dagaalamayo buu ku helaya ninkii lugeynaya asagoo lugtaa ku dagaalamayeyna hal sahmi buu leeyahay hal qori buu leeyahay walaa yushamu lama qeybta lama siiyo laguma daro qeybta ilaa liman ustukmilat fiihi khamsu sharaa'ida qofkii shan shardi laga helay unbaa ya- yani qhanimadaas qori ka helay oo lagu daraya dhismada alislaamu islaam waa inuu yahay qofku walbuluuq baaliq waa inuu yaho qaangaar waa inuu yahay walcaqlu caqli waa inuu leeyahay qof waalan waa inuusan ahayn walxuriya xor waa inuu yahay wadukuura rag waa inuu yahay shantaas shardi qofka laga helay baa ka qeybgeli kara yani qeybka qismadow fain ikhtalla hadduu dhimo sharun shardun shardi haddii la waayo fain ikhtalla shardun shardi haddii la waayo oo min daalika ka mid ah rudika lahu qofkaa waa la samarsiinayaa xoogaa waa waxbaa las- laiska siinaya loo garanaya waa la samarsiinayaa walam yusham laakiin sahmi lama siinayo Qo- yacni dumar baa ka qeyb galay meeshii joogay waxbaa loo garanayaa ah marxaban qof aan baaliq ahayn oo qaangaar ahayn baa ka qayb galay nin aan xor ahayn baa yani ka qayb galay yani waa la yani waa la samirsiinayaa rudika waa la samirsiin walam yusham laakiin qori lama siinayo sahmi ma laha wa yuqsamu waa la qaybinayaa alkhumus oo shan qaybood intaan ka dhignay afar qaybood weeye waxa la qaybiyey qaybtii sanaad ee soo hartay khumuska ahayd waa la qaybinaya calaa khamsati asumin shan qaybood oo isleeg baa laga sii dhigaya halkii yani qori ee soo haray baa shan qaybood loo sii qaybinaya sahmun lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam hal sahmi nabigaa iskale yusrafu waa la iilayaa bacdahu nabiga markuu dhintay bacdigeed lilmasaalix masaalixda muslimiinta loo iilaya wixii masaalixda muslimiinta ah ayaa la siinayaa way oo lagu bixinaya ka cimaarati almasaajidi iyo alqanaadiiri iyo yani buundooyinka la dhisaayo iyo arsaaqu lqudaati walmushtaqiliina biculuumi sharci wa aalaatihi iyo dadka culumta baranaya cilmiga baranaya wax wax lagu siinaya madrasaadka lagu dhisaya qudaada yani dadka qaadiyaada ee wax xukumaa la siinaya masaalixda muslimiinta lagu bixinaya muslimiintu u baahan yihiin inay ka maarmin xufaadul qur-aankaa la siinaya dadka qur-aanka barto a'imada masaajida la siinaya mu-adiniinta la siinaya waa masaalixday ka mid tahay taa muslimiinta ee caamka ah dadka hayaa la siinaya lagu bixinaya markuu nabigu dhintay bacdigii calayhi salaatu wasalaam wa sahmun qaybna lidawi lqurbaa nabiga qaraabadiisaa la siinaya wahum banu haashim iyo wa banu mutalib waa dadka zakada aan qaadanayna zakada laga xarimay qaniimaday ku leeyihiin qori ku leeyihin marka nabiga ahlobeytkiisa waay reer banu haashim iyo reer banu mualib waay wa sahmun qeybna qorina lilyataama agoontaa la siinaya wa sahmuna lilmasaakiin masaakiinta kalea qorina loo qaybinaya wa sahmun qorina liabnaai sabiil musaafirkaa la siinaya dadka musaafirka faslun fi qasmi lfay-i fay-i qeybkiisibuu u fasliya haniimaan kasoo hadalnay intana fay baa laga hadlaya fay iyo haniimo maxay kala yihin haniimo wixii dagaal lagu qabsadaa la yidhaha fayna wixii bilaa dagaal la qabsadaa la yidhaha waa in wax dagaal ka dhicin baa yaa xoolo la meel la qabsaday la helay kaafey baa la yidhaha wax ilaahay muslimiinta uu kusoo celiyo uu siiye wax maaragtay xoog lagu qabsaday maaha wa yuqsamu maalulfey-i feyga maalkiisii waa la qaybinayaa calaa khamsin shan qaybood oo isleeg baa laga dhigaya yusrafu khumusuhu khumuskiisa waa loo iilayaa calaa man yusrafu calayhim khumusu lghaniima shan meelood oo isleeg intii laga dhigo meesha qoriga shanaad haniimada dadka yani wixii lagu bixin jiraa lagu bixinaya oo qoriga shanaad haniimada khumuskeeda maxaa lagu bixin jiray sahmi nabigaa la siin jiray calayhi salaatu wasalaam markuu dhintayna bacdigeedna masaalixda muslimiintaa lagu bixinaya sahmina qaraabadiisaa lahayd sahmi yani agoontaa lahayd sahmi masaakiintaa lahayd sahmina yani abnaau sabiil musaafirkaa laha soo maha sidoo kalea la marinaya wa yucdaa arbacatu akhmaasihi afarta qaybood oo kaleo soo hartayna lilmuqaatalati dadkii dagaalamayay baa loo qaybinaya wa fii masaalixi lmuslimiin muslimiinta masaalixdoodaa lagu bixinaya alla wixii maslaxada muslimiinta ee maslaxa ugu jirtaa lagu bixinaya faslun fi ljizya jizyadii buu u fasliya jizyadu waa maal ku waajibayso yacni oo qofka dadka yani gaalada ah ee muslimiinta yacni la nool oo ximaayadooda ku jiro ku hoos nool wax laga qaadayaa la yidhaha jizyo lagula heshiinayo mucaahid iyo musta'man iyo iyo dhimi dadkaa la yidhaahdo ee yacni ku dhex nool oo macnaha shuruucda islaamka u hoggaansamayay oo ku dhex nool iyo waxa laga qaadaa waxaa la yidhaha jizyo wa sharaa-idu wujuubiljizyati jizyada waajibideeda shuruudeeda khamsu khisaalin shan khislow albuluuq qofka jizyada laga qaadaya inuu baaliq yahay walcaqlu qof caqlila waa inuu yahy walxoriya xor waa inuu yahy waldukuura rag waa inuu yahy wa an yakuuna min ahli lkitaab dadka ahlu kitaabka waa inuu yahy waa dadka kitaabka lahaa ee yahuud iyo nasaara oo kale a ow minman lahu shubhatu kitaab ama dad kitaab yani shubhadiisa loo soo dejiyo waa inay yihiin way kalmajuusi majuusiga way liannahu sala allahu calayhi wasalam akhadahaa minhum jizyaduu ka qaadi jiray wa qaala wuxuu nabigu yidhi sannuu bihim sunnata ahli lkitaab waxaad marisaan nimankaa majuusiga ah sunada ahlu kitaabka mariya rawahu lbukhaariyu abu daawuud watirmidi wadalika liana lahum shubhatu kitaab shubhatu kitaab bay leeyihiin oo fa inahu qiila waxaa la yidhi inahu ursila ilayhim nabiyun nabi baa loo soo diray nabi baa loo soo diray a nabigaa yuqaalu lahu magaciisa waxaa la ohan jiray zara zaradashad zaradashad nabigaa la yidhahdaa loo soo diray wa kaana lahu kitaabun kitaab baa u sugnaaday falamaa badaluuhu markay bedeleen oo kitaabkii bedele ka tageen rufica waa laga kor yeelay waa laga kor yeelay marka shardi weeye inay yihiin dad kitaab le ahlu kitaab waa inay yihiin ama minman lahu shubhatu kitaab wa aqalu ljizyati jizyada waxaa ugu yar dinaarun dinaar weeye fii kulli xawlin sanadkii la arkabo wa yuukhadu waa laga qaadayaa min mutawasidi lxaali qofka aan yacni xoolo badanna lahayn faqiirna aan ahayn dinaaraane laba dinaar baa laga qaadaya wa min almuusili kii yani hantida lahaa ee qaniga ahaana arbacatu danaaniir baa laga qaadaya afar dinaar baa laga qaadaya wayajuusu waxaa banaan an yashtarida inuu ku shardiyo imaamku calayhim dushooda adiyaafata martigelin fadlan can miqdaari ljizya yacni waxaa kaloo in lagu qadaro banaan oo yani laga qaadaya in la yidhaahdo yani oo imaamku uu ku amro haddii dad martia idin yimaadaan oo muslimiina inaad liyaafo aada marti gelinaysaan waa shardi laga qaadaya ballan way iska banaan tahay in lagu shardiyo inaan lagu shardinina waa iska banaan wa yatadamanu caqduljizyati jizyada caqdigeedu wuxuu keenayaa arbacata ashyaa afar shay markii caqdiga lala galo heshiiskaas lala galo afar xugun baa ka waajibi an yu-addu ljizyata jizyada inay bixiyaan can yaddin waa inay dhiibaan jizyadii lagula ballamo wa an tajri calayhim inay ku soconayso axkaamu lislaam islaamka axkaamtiisii baa la marinaya oo wixii xukunna islaamku isku xukumaya unbaa ayagan lagu xukumaya qofkii qof dilo waa loo qisaasi qofkii yacni xumeyn sameeyo waa la qisaasi axkaamta muslimiinta unbaa la marinaya wa anlaa yadkuruu waa inaysan sheegin diin alislaami islaamka diintiisa ilaa bikhayr maadaama ay ku dhex nool yihiin islaamka waxba kama sheegi karaan khayr unbay ku sheegayaan wanaag wa anlaa yafcaluu waa inayna samaynin maa fiihi dararun cala lmuslimiin wax muslimiinta dhib u keenaya waa inaysan samaynin wey waa inayna samaynin wax muslimiinta dhib dhibaato ku noqonaya waa inayna samaynin wa yu'maruuna waxaa la amrayaa bilubsi lqiyaar calaamad lagu garta waa inay leeyihiin oo dharkooda yacni waxay leeyihiin calaamad baa loo sameynaya lagu garanaya qofkaa inuu demi yahay ama musta'man yahay oo muslimiinta looga garanayo waayaa loo sameynaya ay leeyihiin a dharka ay qabaan yaa calaamad yar oo saas meel ugu tolan ama ka muuqataa loo yeelaya bilubsi lkiyaari an yukiida maxay taha khiyaarku huwa an yukiida dimiyu calaa thawbihi shay-an yukhaalifu lowna thawbihi xataa yatamayazuu can lmuslimiin oo dharkaa uu qabo meel ka mida waa inay oga tolan tahay midabka dharka maradu dharka uu leeyahay nooc ka duwan waa inuu meel kaga yaalla waa calaamad ugu garanay wa shaddi zunnaar zunnaar waa inay xirtaan zunnaar way xiranayaan lianna cumara radia allahu canhu saalaxahum calayhi kama rawaahu lbayhaqiy marxaban manaa dharkaa ay gashanayaan wey zinaarka waa dharka ay dhar ay xirtaanay oo lagu garta calaamad wa yumnacuuna waa laga mancinayaa min rukuubi lkhayli fardaha inay fuulaan wa yulja-uuna ilaa adyaqi dariiq yaa loo dhibaato gelinaya marxaban marka islaamkaa loogu yeerayahay waxaan islaamka ahayn oo kale inuuna nolol ahayn baa loo sheegaya markaas marxaban laakiin waa la nabadgelinaya wax dhibaataa loo geysan maayo lagu xadgudbi maayo waxa sida muslimiintu u nool yihiin bay u nool yihiin axkaamta muslimiintu leeyihiin bay qaadanayaan aka kitaabu saydi wa dabaaix kitaabu saydi ugaadhibu uu kitaab yahay wa dabaa-ixi gowrici wey ugaartaa la ugaarsanaya qofku uu wax soo dilayo ayuu u kitaab yahay dabaa-ixdiina waa u kitaaboo gowrici sida wax loo gowraco kitaabu saydi wa dabaa-ix waxyaalihii yacni gowracahaa sida wax loo gowraco iyo waxa wax lagu gowracan karae gowraca gudayo kaas yacni uu ka hadlaya wamaa qudira calaa dakaatihi wixii gowriciisa la awoodo fadakaatuhu fii xalqihi wa labatihi wamaa qudira wixii la awoodo calaa dakaatihi gowriciisa ay dabxihi waay calaa dakaatihi calaa dabxihi gowriciisa wixii la awoodo min alxayawaani alma'kuul xayawaanka ma'kuulka awa oo xayawaanka ma'kuulka ahee la cuno ee xalaasha ah markuu yacni in la gowraco unbuu xalaal ku noqon karaa xayawaanka wuxuu kala baxaa ma'kuul iyo hayru ma'kuul waxaan la cunin baa jiro sida dameerka oo kale lama cuno soo maha dee asagu gowric maba la gowrici karo maxaa gowrac xalaal kuma noqonayo maxaa yeele xalaalba maaha xalaal maaha marxaban marka xayawaankii ma'kuulka ahaa ee la cunayey gawrici waa in la gowraco haddiiba mar la awoodo shayga lasoo qaban karo ee la gowrici karo wamaa qudira calaa dakaatihi calaa dabxihi fadakaatuhu gowriciisu fii xalqi dhuunta in laga gowraco wa labatihi labada in laga gowraco oo xayawaanka laba qaybood weeyo qaarna dhuuntaa laga gowraca sida arigoo kale loodoo kale halkaa dhuuntaa laga gowraca waxna labadaa laga gowraca sida geel oo kaleeto iyo waxaa la midkee dhuunta dheer le halkaasaa laga laga duraa marka labadaa noocun baa loo gowraca labadaa mid mid ka mid a ayaa loo gowracaya labada wahuwa asfal lcunuq waay wadalika waa liqowlihi sala allahu calayhi wasalam alaa ina dakaata fi lxalqi wallabda gowracu waa yacni dhuunta xalqiga ama waa labada halkaas wey oo laga duro qof yani neefkii laga duray wayusanu naxwa ibilin fi labati geeloo kale halkaasaa laga gowracaya waa lilamri bihi fi saxiixayn wadalika liannahu asalu likhuruuji ruuxi waa liduuli cunuqiha quurteedaa qoorteedaa dheero halkaasaa laga gowracaya waxala wixii dhuuntiisu dheeryahay o dhanna waa saas geela iyo gorayada iyo yani halkaasaa laga gawracaya wixii dhuun dheer aan lahayna dhuunta laga gawraca wamaa lam yuqdar waxaan la awoodin calaa dakaatihi gawriciisa waxaan la awoodinna fadakaatuhu caqruhu xaysu qudira caleyh shayga haddaan gawriciisaba la awoodi karin manaa ma la qaban karo wax intii lasoo qabto la gawrici kara ma aha waa wax cararayo ama meel buu ku dhacay oo meel laga gawraca ma leh meel laga maraba ma leh mishii laga gawrici lahaa dhan way qarsoon tahay wamaa lam yuqdar calaa dakaatihi waxshiyan kaana ow insiyan waxshi waxaa duur duurjoogta duurka ku nool ha noqdo ugaarta duurka ku nool sida biciidka oo kaleeto iyo yani farowga iyo waxaan la cunaya duurka ku nool waa waxshi baa la yidhahda unsina waxaa la yidhahdaa waxa la dhaqdo xayawaankan la dhaqdo ariga iyo looda iyo geela iyo kuwan yani yani la dhaqanayo midkuu doonaba ha noqdee haddii gawriciisa la awoodi waayo waa la awoodi waayo oo wuu cararayaa lama qaban karo ama meel buu ku dhacay oo meeshii laga gawrici lahaa male fadakaatuhu gawriciisu caqruhu in la duro weeye xaysu qudira caleyh si kale haddaan lagu qaban karin meel alla meeshii laga soo gaaro baa laga duray bismi llahi baa meeshaan baa laga duray wuu cararay hadda ma lasoo qaban kara soo ma bismi llahi baa le waa laga ordaya waxbaa lagu dhufanaya lagu ganaya waxbaa lagu ganaya meel buu ku jiraa lama lama yani meel laga gawraca male lagama awooda soo maaha meesha ma muuqato meeshii laga gawracayo bismi llahi baa leeyahay meesha dambaa laga duray fadakaatuhu caqruhu xaysu qudira caleyh wa kamaalu dakaati gawraca kamaalkiisu arbacatu ashyaa gawraca kamaalkiisu waa afar shay qadcu lxulquum xulquumka in la gooyo xulquumka in la gooyo xulquumku waa maxay xulquumka waxaa la yidhaahdaa majru nafas neeftu xidid midka neefta qaadaa la yidhahdaa xulquum walmari maria in la gooyo waay maria oo la gooyo mari-una waa maxay majra dacaam washaraab oo laba xidido waaweyn yaa halkan isdaba maro midna neeftuu qaadaa midna cuntadaa marto sharaabka iyo yani dhacaamkaa marayo labadaas waa in la jaro walwadajayn labada xidid ee waaweyne biyo buufka la yidhahdo labada dhinac marana kuwaana waa in la gooyo kamaalulxalqi kaas wey ama kamaalu dakaat kamaalu dabxi ama kamaalu dakaat taasoo ku xasilaya labadan xididee iskor saaran midna yani neefta qaadayo midna cuntada iyo biyaha qaadayo mari iyo xulquum baa la yidhaha labada xididee inta marayana wadajayn baa la yidhaha wadajayn wadajayn baa lagu yidhahda afartaa waa in la gooyo markaasuu gawrici kaamil noqonaya walmujziu minhaa laakiin midka gudayo shay-aani wey qadcu lxulquumi walmari haddii xulquumkiiyo maria la gooyo gawrici waa xalaal waa lagu gaabsan karaa laakiin sida sunada lagu sii kamilaya waxa weeye wadajeynkana in la gooyo marka labada markaa goyso haddana saas iyo saa waa in usii jeexdo kul lxulquumi wa kul lmari wayanbaqii alisraacu bilqadci goynta in lagu dadejiyo kaasaa sunna a way bxayثu laa yantahi ilaa xarakati اlmadbuux qabla tamaami اlqadci haddaad si fiican aada u goynin oo intaad intaad ku kirkirayso saan saan saan lahayn neefkii baktiyeybo kaasi xalaal ma noqonaye waxaa la rabaa wax afle inaad markiiba dhag ku siisaa la rabaa neefki inaad cadaabtana lama doonayo oo markaad wax gawracayso inaad u raaxaysaa la doonaya wإda dabxtum faaxsinuu adibxa wإida qataltum faaxsinuu alqitlata bunule alayh salaatu wasalaam haddaad wax dilaysaana si fiican wax u dila markaad wax gowracaysaana si wanaagsan wax u gowraca oo see si wanaagsan wax loogu gowracayaa walyuxida axadukum shafrata qofkiina raba inuu wax gowraco mididiisa ha afaysto si fiican ha u afeeyo walyurix dabiixatahu mida u gowracayana ha u raaxeeyo dhag hal mar ha ka siiyo waxaan aflahayn haddaad maanta saas ku kiriso a waa ku cadaabaysaa wey waa xaraam wayajuusu waxaa bannaan al-isdiyaadu in la ugaarsado inaad iska ugaarsato wuxuushta duurka dur- duurjoogta bannaanka ku nool ah, inaad iska soo ugaarato oo soo dilataa ku bannaan wayajuusu waxaa bannaan al-isdiyaad inaad uguur ugaarsato maxaad ku ugaarsanaysaa bikulli jaarixatin mucallama min asibaac bikulli jaarixatin mid wax qabanayso oo wax jareexaynaysa kulligeed mucallamatin oo wax la baray oo min asibaaci ka mid a sibaaci dugaagga ka mid a wey dugaagga waxa wax gow waxa wax jareexeeyo baad ku ugaarsan kartaa kalkalbi eygi walfahdi ah, shabeelki ah, wax oo mucallam ahoo la baray wey waad ku diraysaa wixii buu qabanaya wa min jawaarixi tayr shimbiraha kuwooda ayaguna wax qabanaya wax jareexaynaya xooggelana haddii wax la baro la tacliimiyo waa lagu ugaarsan karaa kalbaazi galayrki weeye wasaqri moolla dhabihi ama gorgorki shimbiraha kuwooda yani waa waa weyn hadda waa weyn sida yani galayrka oo kale galayrka shimbiraha kale u laayaaba asagaa ugaarsan soo ma haddii wax la baro la tacliimiyo waa ku ugaarsan kartaa waad ku diraysaa soo qabanaya kan kale asaqriguna yani kuwa waaweyn buu ka mid yahay oo bahalkan gorgorka la yidhahdo luqunta saa u dheer ama moolo dhabana waa la yidhahdaayo yani marmar dee waxaraha iyo waxaas hataa wuu laaya dhaladu ku dhufanaya sidaa wax dilayaba Mm. waa lagu ugaarsan karaa wa sharaa-idu tacliimihaa waxaan lagu ugaarsanayo xayawaankan wax qabanaya ee wax la baray ee mucalimka lagu ugaarsanaya shuruudeedu sharaa-idu tacliimihaa marka ay wax baratay ee lagu ugaarsan karo arbacatun afar wey afar shardi haddii laga helo waa lagu ugaarsan karaa waxbay barata an takuuna idaa ursilad is- istarsalat wa idaa zujirad inzajarat markii la diro waa inay dirmayso markii la joojiyo waa inay istaagayso dee hadalkaagii bay barato ay qaadanaysaa markaad qaba tiraado way boodi joog haddaad tiraado way istaagi ko hadda waxaa la doonaya inaad ku celceliso weli hal lama- hal mar lama rabo haddaad boqol jeer ku celiso ma ka daalayso markaad dirtana way ordaysaa markaad joogtana way joogi hadday marka hore ku yeelayso laakiin marka dambe danka alla hayna hadaad isdaba tiraado mm-mm, weli wax ma baranin hadday markaad dirtay iska ordayso oo istaagi ogoleyn waxba ma barani waxay qabata lama cuni karo Ah, waa inay tacliimtaa shardi ah baasha wey. waa inay tacliim mar alla markaad dirto waa in ordayso joog haddaad tirahdo waa ina joogayso Ah, si kasta ugu celceliso wa idaa qatalat saydan ugaar markay dishana lam ta'kul minhu shay-an waxba waa inayna ka cunin wixii dee uu cararaya wax baxsanaya aad ku dirtee way isla tageen un labadoodii meel bay ku qabanaysaa way qabana way haynaysaa un ilaa uu ka dhinto nafta ka baxdo bas markuu nafta ka baxdana way ilaalinaysa haadi iyo waxan bay ka celinaysa kor taagnanaysaa meel kama taabanayso haddii markuu dilo iska cuno asagoo ka dhergi aad u tagto maya maya kaas ma cunaysa isaga naftiisa u dishay ma waxba kuuma qabanin kaas ah, kuuma ugaaraya kaas ah, kaana xaaraan buu noqonaya mar hadduu iska cunayo wa an yatakarara dalika minha waa la waa la fiirinaya waa lagu imtixaamaya waa in arrintaas uu dhowr goor ay someeyey wuu qabanaya ma cunay wuu qabanaya ma cunay waa diraysaa wuu dirmaya wuu joojinaysa wuu istaagaya arrintaa wayna ku noqnoqod markaasaa la baran- la garanaya inuu tacliimay faidaa cud- fain cudimad haddii la waayo axadu shuruudi shuruuddaa mid ka mid a haddii la waayo lam yaxilla maa akhadathu waxay qadatay xalaal maaha ilaa an yudraka xayan isagoo nool inaad gaarto oo fayudo kala gowraca mooyaane shaygu hadduuna tacliimin wixii uu qabtay xalaal maaha ay shuruuddii baa laga waaya waa dirtay wuu orday joog baa tiri wuu diiday wixii buu qabtay inaad nolol ku gaarto ood gowracdo moogi isagoo dhintay haddaad u tagto xalaal maaha woo dirtay wuu iska cunay isagoo cunayaad u tagtay haddaad nolol ku gaarto dhinac baa ka cunay haddaad nolol ku gaarto ood gowracdo waa sax laakiin hadduu uu dilo hortaa in naftu ka baxdo shuruuddii yani la- lagama haye xalaal maaha wa ilaa an yudraka xayan fa yudaka in noolo lagu gaaro oo la gowraco kaasunbuu xalaal ku noqon karaa waa liqowlihi sala allahu calayhi wasalam liabi haclaba nabigu abu haclaba ninka la yidhahdo wuxuu ku yidhi alkhushaniyi wamaa sadarta wamaa sadarad bikalbika غayra almucallami faadrakta zakaatahu fakul aad yani eygaaga aan weli waxbaranin oo mucalamka ahayn wixii aad ku dirto oo aad yani uu ku nolol aad ku gaarto ood gowracdo iska cun haddaadan nolol ku gaarinna maya haddaadan nolol ku gaarin ma xuni kartide a mhm marxab nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay idaa arsalta kelbaka eygaaga haddaad dirto almucallam ee wax la baray oo wasamayta aada magacowdo bismi illaahi tidhaahdo oo fa amsaka uu qabto oo waqatala uu dilo fakul cun wa in akala hadduu iska cuno falaa taakul ha cunin fa inamaa amsaka calaa nafsihi asagaa qabsaday wey adiga kuuma qabani mar hadduu iska cuno wuxuu kaloo nabigu leey calayhi salaatu wasalaam idaa arsalta kelbaka eygaaga haddaad dirto fadkur ismallah eygaaga markaad diraysa magaca ilaahay eygu hadduu mucallam yahay bismi illaahi haddaad tidhahdood ku dirto bas wey wuxuu qabtay waa gawraciisi w ka sheeg gawracaysaso bismillahi ma dhahayso ma la qaban kara sheega soo ma dakaadkiisa lama lama awoodo waa waxaas ordayo cararayo bismi illahi haddaad tidhahdood ku dirto oo uu saa ku qabto bas wey waa xalaal wey fain amsaka calayka faadragtahu xayan fadbaxu gawrac wain adragtahu qad qatala walam yaakul minhu isagoo qabtay oo waxba ka cunin baad u tagtay fakulu cun wain wajadta haddaad hesho maca kalbika eygaaga maciisa haddaad hesho kalban hayrahu eygaagii iyo ey kale ooda adigu dirin oo bahalka intay isla qabteen meeshaad ku dilay baad u tagtay falaa taakulha cunin fa inaka laa tadri ayuhumaa qatala labadooda midkii dilay ma taqaanid wa in ramayta sahmaka leebkaaga haddaad ganto fadkur ismallaahi ilaahay magaciisa markaad leebkaaga ganayso magaca ilaahay uqab bismillaahi dhaho ku dhufma ku tuur fa in qaaba canka yowman maalin hadduu kaa maqnaado falam tajid minhu aada helin ilaa aharu sahmika fakul in shit aad ku dhufatay gamuunkii baad ku dhufatay wuu cararay waarta wuu carar waad maalinko dhan baad raadinaysa oo raadinaysa oo waa weyn maalinkii dambaad heshay isagoo meel yaallo mayda waad fiirfiirisay leebkaaga aad gamuunkii aad ku dhufatay maogi wax kaloo calaamad kaloo ku taalla male ee waa xalaala cundee iska cundee wain wajadtahu gariiqan fi lmaa falaa taakul asagoo biyo ku dhacay oo biyo ku dhex dhintaad u tagtay ha cunin ma ma gamuunka aad ku dhufatuu ku dhintay ma biyaha uu ku dhintay ma garanaysa mar hadduu biyo ku dhex dhinto ma ma cunaysa waa sidaa marka markaad ugaarsanayso yacni leebkaaga gamuunkaagana waa ku ugaarsan kartaa wixii kaa carra waad ku dhufani hal waan soo marnay fadakaatuhu caqruhu xay xaysu qudira waxa aan la qaban karin oo la awoodin gawriciisu waa in la duro meel alla meesha laga awoodo waad ka daba ordaysa waxbaad ku dhufanaysa ama waad gaaladaysa oo ku dhufanaysa markuu cararo xoolihii hadda qaar hadday duurjoog noqdaan saa u cararayaan saas qaar ba duurka isaga nool gee arig loodii oo kale neefkii duurkal buu noqday ugaar buu iska noqday markuu dadka arkaba halka unbu ka boodi lama qaban karo bismillaahi unbaa le waxbaa lagu dhufanaya saas waa xalaal ku yihi watajuusu dakaatu baa bannaan gowrac baa bannaan bikulli maa yajrax wax alla waxa wax jareexaynayo yaa lagu gowrici karaa wax afla kulligii oo wax jareexaynayo markii la gowracayo dee shayga lagu goynayo yani haraggiibu goynaya hilibkiibuu jeexaya dhuunta xiidiibuu jaraya waa gowrac buu samaynaya noocuu doonaba ha noqdo ilaa bisinni wadufri iliga iyo ciddida mooyaane wax kastoo wax aflaad dhagax hadda intaad jebiso dhagaxaa jirjirkiisa waa ku gowrici kartaa wixii wax kastoo aflaad wax ku gowrici kartaa wax jareexaynayo ilaa ilig iyo cidib mooyaane labadaa midna wax laguma gawrici karo wax laguma gawrici karo wa baaqil cidaami lafahana waxa kaloo laf oo dhan laf intaad jebisa laf oo idin waxba laguma gawrici karo mutasilan kaana munfasilan laftaas ama laf yani banaan halkaa iska taala ha noqdo ama laf qofka ku taalay oo ku dheganayd ha noqoto lafoo idilba waxba laguma gawrici karo sharcigu waa diiday min aadamiyin wakayrihi waa liqowlihi sala allahu calayh wasalam maa anhara dama wax alla wixii dhiig daadiyo wadukira smullaahi calayhi magaca ilaahayna lagu xuso bismi illaahi la yidhahdo fakuluu cuna laysa sina waduf wadufr iliga iyo ciddida mooyaane wasa uxadidukum can dalika iliga iyo ciddida waan inkaga sheekaynaya ama sinu iligu fa cadmun laf wey lafna waxba laguma gowracan karo wa ama dufru cididna fa muddu lxabasha xabashada ayaa wax ku gowracata cidida oo markii wax gowracaya way marjiyaan sheega halkaa unbay qabanayaan naftunbay ku celin markuu baktiya saas ku celin waa muddu lxabasha gacmaha ku gowracin inuu nabigu leeyahay alayhi salaatu salaam ويحل وحا بن- حلال زكاة كل مسلم وكتابي ويحل وحا حلال زكاة كل مسلم قف كستو مسلم وحو جورع وحلال قف ودو مسلم يا أهل التوحيد يعني أما الركع هذا أما الدمر هذا وإلا وحو مسلم جورع حلال ولي وكتابي كتابي وحي جورعنا وحلال يهودي نصارى وكتابي وأهل الكتاب لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إلهي kuwa kitaabka la siiyey dacaamkoodu xalaal buu idin yahay dee gawricii wixii la gowracay waa dacaam soo maha mashay markii la gowraco wax la cunayo waa madcuum la cunayo waaye dacaamkii buu soo gelaya cuntadii ay kariyeen wixii ay gowraceen oo kaas والمقصود بالكتابي اليهود والنصارى ويشترط في اليهود الا يع- يعني الا الا يعلم دخول آ- يعني اول ابائه في دين سيدنا موسى بعد بعثه سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام مم. مركا وح الله وحي جورعان اهل الكتاب كاس وحلال هو ولا تحل زكاه مجوسي مجوسي جور عيسى اسوه وحن اهل الكتاب هين جور عيسى لما عوني كرم ولا وثني متى وثنيقة ووح كتاب عن لهين ممن لا كتاب له كمرتد ولا وشيوعي وحصل إلى وثنيقة أو وحو الرب إسكا عابدي وحو عنا يعني قو قور على معنا كروا حلال ما هو مركا أهل الكتاب كان مركي دعامك ولا عني وهذا دعامك مسلمين تأذهلي نمو لكن في دعامك مسلمين تأذهلي سو أهل الكتاب كان حقهم بانيس لكن هذا دعامك مسلمين تويدو markaasaad cunaysaa maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la weydiiyo wuxuu yihi nabiga alay sl haddaad helaysaan ehlu yani muslimiinta dacaamkoodii iyo weelashoodii haddaad helaysaan kaasun isticmaala kuwa kale waxba ha ku cunina hadiid haddaad weydaan cuna markaas adigoo weelashoodii xataa iska dhaqayo biyihiisa iska marinayo cuna ama waxa ay gowraceen bismillah idinku dhaha oo iska cuna bismillah magaca ilahi intaad u qabataan cuna adinku iska cuna وذكاة الجنين أورجيف كجور عيسي بذكاة أمه هويدي جور عيدي أم باو جور عوي إلا أن يوجد حيا نسقو نول إلا هلا مويانا وفيدك ولا جور ناف كل ناف رمان وطلع أيوها يا لجور عين عنو شنبو وطلع مدي سبو ويد دا ويد بو مركا ولا جور عين عنو جي أوركيس كوجر هذا مركا اللي قلع عنو وين بكسو بحي أوركيس waxba gowraciisa looma baahna canugaas hooyadii gowraceedii baa gowrac u ah, waa la iska karsanayaa wixii gudaheeda ku jira naafkaa la gowrac wixii gudihiisa ku jira uu ka mid yaho yani waa la cunayaa un gowracii hooyadii baa gowrac u ah ilaa asagoo nool in loo taga mooyaane oo inta badan qaalibka waxa weeye neefkan oo waalidka eh wax dhalay ee caloosha ku wada markuu asaga dhinto wixii uurkiisa ku jira in horu ka dhimanayaa in durba la jeexo durba laga soo bixiyo mooy saasay yidhahdaan laakiin ilaahay wuu awoodaa inuu waxba noqonin canugii marka canug hooyadii baa la gowracay waa la qalay hadhow canugiina nool baa soo baxay markaas haddii la rabo in la cuno in asna la gowracay noqon iska daayo dee la korinayin oo gaarkiisa baxayna waa saas haddii markaa in la cuno la rabo waa in asna gaar loo gowraco leanna waxaa ila hadda isagoo nool buu kasoo infisaalay xukunkiisa gaarkuu leeyahay hadda waa nool yahay sooma markaas wadakaatu ljaniini canugii uurka lagu waday ee uurjiifkaa gowriciisu bidakaati ummi hooyadii gowraceedi un wey kaasaa gowrac waa wey saasuu nabigu yidhi alayhi salatu zakaatu ljaniini zakaatu ummihi wey rawaha abu daawud wa tirmidiy a abu daawud imam tirmidi xadiidka warinaya wasaxaxahu huwa iyo ibnu xibaan imaamu tirmidi xadiidka wuu saxiix yeelay ibnu xibaanna wuu saxiix yeelay ilaa an yuujada xayan asagoo nool in la helo mooyaane canugii uurka ku jira fayudaka waa la gowrici markaas wamaa qudica min xayin wax nool wixii laga soo gooyo fa huwa maytatun mayta wey wax nool baa ximil laga soo jaray maytuu noqonaya masalan neefkii asagoo nool yaa baridii laga soo gooyo ama neefkii geela asagoo nool baa kuruskii dhinac laga soo gooso abaar baa dhacday oo la baahdayo neefkii lama wado gici karo markaasaa cad laga gooso ah xalaal ma noqonay waa mayto ah wamaa qudica wixii la gooyo min xayin wax nool laga soo gooyey fa huwa mayta macnaha fa huwa maytatun ka maytatihi wey saasay kutubta yidhaha ka maytatihi hadduu naftu ka baxdo neefkaa baktiyo soo xaaraan ma noqdeen hadduu baktiyo aan la gowracin ha isagoo nool wixii laga gooyena waa xaaraan hadduu naftu ka baxdo oo uu iska iska iska dhinto maytadiisu hadday xalaal ahayd isagoo nool wixii laga gooyena waa xalaal oo waxa maytadiisu xalaashahay muxuu noqonayaa kalluunka iyo ayaxa labadaa un malayga iyo ayaxa labadaas ayagu gawrac uma baahno waa iska waa iska xalaal soo maha ayagoo nool wixii laga gooyan waa xalaal had malaygoo iska nool hadda cad ka goosato oo intiisa kale uu kaa cararo waa caadi weyn waad iska karsanaysaa waa xalaal wey leanna hadduu dhintaba gawrac uma baahnaade soo ma marka laakiin wixii hadduu dhinto isagoon la gawracin hadduu iska bakti oo dhinto nijaaso noqonayo isagoo nool wixii laga gooyana waa nijaaso lama macno karo asia wamaa qudica min xayin fa huwa maytatun ay ka maytatihi buu la mid yahay ila shucuuru timihi mooyaane almuntafacu biha lagu intifaacayo fi lmafaariishi walmalaabisi wagayriha ilaa tinta iyo suufkan xoolaha laga jaro mooyaane taa iyadoo nool haddii laga jaro idihii baa suufkoodii laga guray dhar baa laga samaystaa mogtahay jubadaha jaakadaha iyo waxaan yaa laga samaystaa sooma dharkooda waa lagu intifaaci karaa iyo bustooyinka iyo marka dhogortaas waxba dhibaataa male suufkaas dhogortaa laga gurayo ayagoo nool haddii laga jaro waa iska xalaal waa daahir macnaha waa iska daahir nijaaso noqon maayo waa maxaa la hadduu neefku baktiyo uu naftu ka baxdo hilibkiisa iyo hagarkiisa iyo dhogortiisa iyo lafihiisa iyo jidhkiisa oo dhan nijaaso ahaa lama isticmaali karin laakiin isagoo nool baa dhogortii laga rifay dhogortaas waa nijaaso loo odhan maayo waa iska daahir wey dhogorta unbaa looga isticmaali karaa waxaan yani isagoo la gawracin waayo ila shucuura timihii mooyaane almuntafaca biha lagu intifaacayay fi lmafaarishi gogasha loo isticmaalayay gogasha iyo walmalaabisi dharka xirashada loo isticmaalaya wagayriha faslun fi ladcimati dacaamkii iyo waxyaalihii la cunayay buu u fasal yahay bayaanu maa yaxilu akluhu wamaa yaxrumu wixii xalaash ahaydoo la cuni karin iyo waxaan la cuni karin way kaasuu fasliya macrifatu axkaamiha min almuhimaat dacaamku axkaamtiisa ood barato maxaa xalaala iyo maxaa xaraama waa muhim wey qofka muslimka muhim bay u tahay leanna qofka muslimka meeluu joogaba wuxuu cuni karo ee sharciga u baneeyey wuxuusan cuni karin inuu kala ogaado waay waa inuu kala ogaado lianna fi tanaawuli lxaraami xaaraamta haddaad iska cunto un wixii walba haddaad iska qaadato alwaciidu shadiid waciid daran baa kusoo arooray ilaahay xaggiisa goodi waa loo goodiyey qofka xaaraanta iska cunayo faqad warada waxaa soo aroortay canhu nabiga ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam ayu laxmin nabata min xaaraamin fanaaru owlaa bih hilib alle hilibkii xaaraan ku baxo xaaraan buu cunay qofka iska cunay hilibkiisi baa ku baxay hilibka wuxuu ku baxay waa cuntada la cunay soo ma hilib alle hilibkii xaaraan ku baxo fanaaru owlaa bih naar baa ku owleysa inay cunto un naar baa cunaysa rawaahu tirmidiy wabnu xibaan fi saxiixihi walxaakim wa kullu xayawaanin xayawaan kulligii xayawaan waxa nool baa leh nafta leh xayawaan kulligii istidaabathu lcarabu carab ay wanaagsatay istidaabathu lcarab carab baa wanaagsatay oo waxay u arkeen wax dayib ahoo xalaala inuu yahay cadduuhu dayiban wax wanaagsan bay ku tiriyeen oo dayib ah yay u yaqaaneen fa huwa xalaalun xalaal wey ilaa maa warada sharcu bitaxriimihi waxa sharcigu diidamo wax alla wixii xarab carabtu yani ay u yaqaaneen wax wanaagsan oo dayiba inuu yahay ooy wanaagsaneed oo dhan xalaal weeye ilaa sharcigu wuxuu diiday mooyaane waxa ayagu cuni jireen oo ayago agtooda ka fiicna hadduu yidhaha sharcigu lama cuni karo bes wa kullu xayawaanin istidaabat lcarab carabtu waa diinta asalkeedii wey waa meesha rasuulka laga soo saaray calayhi salaatu wasalaam marka xukunkooda ayagaa la siinaya wax alla wixi ay wanaagsanaadeen oo agtooda ka fiicnaa fa huwa xalaalun weye ilaa maa warada sharcu sharciga wuxuu kusoo arooray mooyaane bitaxriimihi taxriimkiisa wax sharciga kusoo arooray oo sharcigu joojiyey mooyaane waxa ayay wanaagsanaadeen hadduu joojiyeen hadduu sharcigu joojiyey lama cuni kara wey kalbaqli baqlihi wey oo baqlaha ayagu way cuni jireen baqalka laakiin sharcigu waa diiday soo ma waa xarima wa huwa almutawallidu bayna farasin wa ximaarin ehliyin baqal waxaa iska dhala faraska iyo dameerka dameer iyo faras waxay iska dhaleen baqal baa leeyahay baqalkaas wey wadalika waa lixadiidi jaabir radi allahu canhu dabaxnaa yowma khaybar alkhayla walbiqaala walxumur buu yidhi maalinkii khaybar waxaan gowracnay dameeraan gowracnay baqlaan gowracnay fardaan gowracnay fanahaanaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nabiguu naga nahiyey can ilbiqaali walxumur dameeraha iyo baqlaha hilibkoodii buu naga reebay walam yanhaanaa can ilkhayli fardaha nagama reebay farduhu xalaal wey la qalan karaa laakiin dameeraha lama qalan karo baqlahana lama qalan karo rawaahu muslim wa abu daawuud وكل حيوان حيوان كلجي استخبثته العرب عرب أي حميستان أي نعان وإنه وحن وح في عمه أي حرام كتريان فهو حرام حرام وي. إلا ما ورد الشرع بإباحته وحي الشرع بنيه ميان وحي أيغو وحن واي لهين هدو الشرع بنيه آه حلال وي. آه. وكل حيوان استخبثته العرب عرب أي ديدين أو حر يعني حميستان فهو حرام وي إلا ما ورد الشرع شرع وكسر رميه بإباحته بنيتيس ويحرم وحا حراما من السباع سباع وحا دقاقة سباع آه. وحا حرام كأه ما له ناب قوي يعدو به دقاقة وحي وحعنا لذا مركا وحا حرام ما له ناب وحي معلة قوي حوق بدن yacduu bihi ku collaytamayo ku ugaarsanayo dugaaga wax alla wixii wax dilo oo wax disho oo wax ugaarsado oo wax cuno a kaas lama cuni kara de waxa wax cunay asagii baaba ugaaranayo oo wax dilaya oo a maa lahu naabun mici wixii le qawiyun xoog badan yacduu bihi ku ugaarsanayo yaftarisu ka asadi libaaxi wey wa namirin shabeelki wey wa di'bin ruwaagi wey wa kalbin aygi wey wabni aawaa weeye wadubin wey wafiilin maroodigii wey waqaradin daanyeerkii wey waxaasoo dhan waa waxa wax cunaa yidhi waxa wax cuno waxa waxaan waaweyn wax cuno idil wax dilo idil lama cuni karo waa xaaraan wayaxrumu waxaa xaaraana min aduyuuri shimbirihina maa lahu mikhlabun wixii cidi leh qawiyin xoog badan yajraxu bihi wax ku jaraxayn wax ku dilayo yacni shimbirahan duulana wax alla wixii xoog badan ee wax dilayo ee cididiisa wax ku dilaya cidi xoog badan buu leeya wuu ku ogaaranaya xaaraam wey oo yaxrumu min alduyuur maa lahu mikhlabun waxa mi waxa cidida leh qawiyin xooga badan ee yajraxu bih wax ku jaraxayn ku ogaaranaya ka saqri moolla dhabihi wey moolla dhabe shaqri saqriga yani bahalka gorgorka la yidhahde luqunta dheer baa la yidhaha ah walbaazi galayrkii wey washaahiini aboodigii wey walnasri wey gorgorkii wey geeltoosyihii walcuqaabi cuqaabkii wey bowbowgii walbuumi wey walbaqbaqa wey baqbaqa kuwaanoo dhan waa shimbiraha waaweyn ee xooga badan ee wax dilayo wey ugaaranayo waxbay ugaartaan lama cuni kara way waaba kuwii ayagu markii la tacliimiyo wax la baro kuwii lagu ugaaranayo hadda aan kasoo sheekeynayna wey mar haddayba ay wax dilayaan wax soo qabanayaan lagu ugaaranayo haddii wax la tacliim lagu artaba ay suuroobayso lama cuni kara iyaga iyagaa wax ugaarto wey marxaban marka xayawaanka wax alla wixii mici leh oo wax ku da yani wax ku ugaaranaya waa xaaraam dugaaga simaacaas xayawaanka sibaaca duurka duurka jooga wey shimbirahana wax alla wixii cidi xoog badan lehe wax ku dilaya wax ku ogaaranayo lama cuni kara waa xaaraam wey wayaxilu waxaa xalaal ah lilmudari kii la dhibaato geliyey fi lmakhmasati gaajo darteed loo dhibaato geliyey an yaakula min almeytati almuxarama baktigii inuu ka cuno maa yasudu bihi ramaqahu waxa uu nafta ku celiyo qofka hadduu baahi inay nafta kala baxdo uu ka yaabo ee gaajo un loo dhibaato geliyo meydka baktiga wuu cuni karaa markaas baktiga wuu cuni karaa muxuu ku cuni karaa laba mid weeye haddii uu yacni uu meel hadda xo meel wixii xalaash ahaa wuxuu ogyahay inuu meel ku ogyahay u gaari karo wuxuu ku gaari karo intaasuu ka cunaya int meesha xalaasheed uu ku gaaro waxa meesha uu ka helaya u malaynaya intuu ku gaari karo waxoogaa naftu ka reebanaya markaasuu soconaya hadduuna ogeyn inuu meel meelba ma dhowaba meel dhow ma jirto markaa intuu ka dhargo weliba sahay qaadanaya si kale mala de hada waxa laba leyno meel ka dhowdahayba ay jirin wey wayaxilu waxaa xalaala lilmudari kii la dhibaato geliyey min almasati min almakhmasati gaajo darteed an yakula inuu cuno min almeytati baktigii almuxaramati ee xaaraamta inuu cunaa u banaan maa yasudu bihi ramaqahu wuxuu nafta ku celiyo saduramaq waxaa la wixii nafta uu ku reebay yaxfadu bihi quwatahu wabaqiyata ruuxi wadalika liqowlihi tacaala xurimat calaykum lmeyta meytadii baa laydinka xarimay baa ilaha yidhi walaxmu lkhinziir doofaarka hilibkiisi baa laydinka xarimay wamaa uhila ligayr illah waa laydinka xarimay marka ashyaa fara badan oo ilahay xarimay baa aayadda maa-idda ilahay noogu sheegay markaasuu ilahay haddana wuxuu yidhi faman idura fii makhmasatin gayra mutajaanifin liismin fa ina allaha gafuuru raxiim qofkii la dhibaato geliyo gaajo darteed gaajadii baa ka badatay naftu inay ka baxdo ka yaabay a gayra mutajaanifin liism isagoon dembi u iilanaynin oo aan waxaan iska cunaynin oo maaratay a waa u banaan tahay markaas waa u banaan tahay faina allaha gafuuru raxiim لو وجد مضرا طعاما لشخص أكل منه وغرم بدله qofku laakiin hadduu waxba asagii ma haysto gaajana waa inay nafta ka baxdo ka yaaban yahay dhacaam da qof kale leeyahay buu helay qofkii uu idmi lahaa ama qofkii uu diiday ama qofkii uu idmi lahaa lama hayo wuu iska cunaya hadhowna wuu gudaya leanna hadda naf baa haysaba dee soo ma wuu cunaya marka wuu gudayaa taas hadduu u diida xataa oo qofku gaajo in naftu kala baxayso oo qofkii waxayena wixii u diido xataa inaad ka xoogtaa kuu banaan inaad ka xoogto markaasoo kale de baktigii baa kuu banaanayso ma hadduu kaa reebo kuu diido waa ka xoogaysaa waa cunaysaa hadhow laakin waa ugudaysaa waa ugudaysaa naftaadi baad ku badbaadinaysaa wa maytataani xalaalaan laba meyto waa xalaal asamaku waljaraad kalluunka iyo ayaxa labadaa waa xalaal gawrac uma baahno waa la iska cunayaa wadamaani laba dhiigna xalaalaan xalaal wey alkabidu watixaal beerki iyo beeryarti beeryarta beerka iyo kelyaha iyo sambabka iyo beeryarta iyo waxaana isku mid wey waa dhiig fadhiya kulli marka waa dhiig fariistay wey oo dhiigu markuu xalaasha noqonaya daman masfu masfuuxan baa ilaahay ku sheegay dhiigga masfuuxa qulqulaya xaaraamahe dhiiggaan fariistay oo beerku waa iska dhiig fadhiya soo ma angegan marka dhiiggaas waa iska xalaal wey waa la karsanayaa bas rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay uxillat lanaa meytatani wadamaani waxaa naloo xalilay laba meyto iyo wadamaani laba dhiig fa ama almeytatani falxuutu waljaraad labada meyto waa ayaxa iyo kalluunka wa ama damaani labada dhiigna falkabidu wadixaal beerka iyo beeryarta rawaahu shaaficiyu wa axmed ibnu maajah wadaari qudmiyu walbayhaqiyu marka waa xalaal wey waa la iska cunay waay baabun fi ludxiya sala allah waslam ala sayidina maxamed